madaxweynaha somalilan cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro ayaa wareegta madaxweyne ku magacaabay gudoomiyaasha gobolada xubnaha la magacaabay oo tiradoodu dhantahay saddex iyo labaatan xubnood ayaa iskugu jira gudoomiyaal iyo ku-xigeenno afhayeenka madaxweynaha somalilan xuseen aadan cige ayaa ka waramaya magacaabista uu sameeyey madaxweynaha maanta oo ay taariikhdu tahay koo iyo tobanka bishii koowaad laba kun iyo shan iyo labaatanka madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi wuxuu soo saaray wareegto madaxweyne oo la xidhiidha magacaabid markii aan arkay qodobka sagaashanaad ee dastuurka jamhuuriyadda somalilan markii aan arkay aqoontooda kartidooda iyo waayo aragnimadooda markii aan arkay ahmiyadda ay barasaabadu u leeyihiin oo adeegidda dadweynaha jamhuuriyadda somalilan iyo dhismaha qaranka markii aan ku qancay inay hanan karaan mas-uuliyadaha ka dhalanaya xilalka hoos ku qoran markii aan sameeyey la tashi waxaan go-aamiyey in laga bilaabo taariikhda maanta aan xilalka u magacaabo mas-uuliyiinta hoos ku xusan kow rofesor axmed maxamed cadaad waxaan u magacaabay barasaabka gobolka maroodijeex weli cabdi jaamac khayre barasaab ku-xigeenka gobolka maroodijeex muxamed maxamed xasan jaamac xoday barasaabka gobolka awdal afar daahir axmed jaamac buraale barasaab ku-xigeenka gobolka awdal shan maxamed daahir cabdalla gaafane barasaabka gobolka saaxil maxamuud cali saleebaan ramaax barasaabka gobolka togdheer siciid axmed maxamed raage barasaab ku-xigeenka gobolka togdheer sideed axmed faarax cismaan cabdi barasaab barasaabka gobolka sool sagaal naaleeye axmed jaamac liibaan barasaab ku-xigeenka gobolka sool toban saalax yuusuf diiriya guuleed barasaab ku-xigeenka gobolka sanaag koo iyo toban maxamed cabdilaahi jaamac bookh barasaabka gobolka gebile labiyo toban cabdirasaaq axmed maxamed huuno barasaab ku-xigeenka gobolka gebile saddex iyo toban rofesor axmed cabdilaahi axmed maxamed dhegayare barasaabka gobolka saraar afar iyo toban maxamuud warsame geedi hilbayare oo loo yaqaan hilbayare barasaab ku-xigeenka gobolka saraar shan iyo toban cabdi siciid faahiye allaale barasaabka gobolka salal lix iyo toban cismaan cumar nuur aare barasaab ku-xigeenka gobolka salal toddobiyo toban cabdisalaan maxamed xasan maxamed barasaabka gobolka badhan siddeed iyo toban cali maxamed axmed cadami barasaab ku-xigeenka gobolka badhan sagaaliyo toban maxamuud xasan saleebaan doob barasaabka gobolka hawd labaatan ayaanle maxamuud raagi qaalib barasaab ku-xigeenka gobolka hawd koo iyo labaatan fu-aad cabdi diiriye maxamed barasaabka gobolka xaysimo labaiyo labaatan maxamed dayib yuusuf aadan barasaab ku-xigeenka gobolka daadmareed mustafe ibraahim axmed faarax barasaabka gobolka uhoodle si kastaba afar iyo tobanka bishan ayaa loogu baaqay in madaxdii hore u haysay xilalka guddoomiyaasha gobolada ay ku wareejiyaan madaxda cusub si ay u dardargeliyaan shaqooyinka